habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen maamulka somalilan oo sheegay in dhowaan heshiis rasmi ah loo bedeli doono is-afgaradka ay la gaareen dowladda itoobiya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay nabadda iyo xasiloonida soomaaliya sadma oo maantay in ka badan kun qoys deeq macaawino ah ugu qaybiday deegaanka garasbaalley ee duleedka muqdisho wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed oo maantay gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyihii telefishinka m m t v oo muddo saddex iyo afartan maalmood ah kadib laga sii daayay xabsiga magaalada hargeysa ehelada dad lagu kala dilay muqdisho iyo shabeellaha hoose oo cadaalad ka dalbaday dowladda federaalk ee soomaaliya faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dabley hubaysan oo kufsi wadareeda ka geystay xero barakac oo ku taalla magaalada garowe wararka dabaddana waxaa ugu waaweyn maraykanka oo diidan qaraar cusub oo la xiriira xabada joojinta laga wado gaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo isniin waa habeennimo isniin ay soo galayso axadna ay baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka februaayo sanada laba kun saddex iyo labaatan waa sanada laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan somalilan ayaa sheegtay in dhowaan heshiisa rasmi ah loo bedeli doono isfahamkii ay etoobiya la gashay islamarkaana loo xilsaaray guddi aqoon-yahana ah oo dhammaystiraya ka shaqaynta dhammaystirka heshiiskaasi wasiirka warfaafinta somalilan cali maxamed xasan cali mareexaan oo b b c da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu waxtarayo xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya somalilan iyo etoobiya somalilan iyo etoobiya waxa ay leeyihiin iskaashi ganacsi mid amni iyo sidoo kale mid xiriira oo muddo soo jireen ahay waxa ayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahay arrintaasi ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ee somalilan wasiirka ayaa beeniyey in saraakiil sarsare oo etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin somalilan sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse waxa uu xusay inay jiraan saraakiil sarsare oo somalilan ah oo ku sugan adis ababa kuwaasi uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda doctor ciise kayd maxamuud madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa dhowaan magacaabay guddi aqoon-yahano ah iyo sidoo kale sharci yaqaano ka kooban oo ay ku jiraan diblomaasiyiin kuwaasi oo ka shaqaynaya ambaqaadka iyo sidoo kale sii wadidda heshiiskiis afgaradka ah iyo dhowaan uu la gaaray muuse biixi abi axmed wasiirka warfafinta ee somalilan cali marixaan ayaa sheegay sidoo kale in heshiiska loo dhammaystiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan kadibna la horgeyn doono golaha sharci dejinta ee somalilan somalilan ayaa sheegtay in heshiiskani uu sababi doono in etoobiya ay aqoonsato amase dal ahaan ay u aqoonsato somalilan halka dowladda federaalk ee soomaaliyana ay horey kaga tilmaantay inuu yahay xadgudub ka dhan ah dowladda federaalk ee soomaaliya amase qarannimada guud ee soomaaliya iyadoo ilaa iyo haatan ay jirto xiisad xoogan oo ka dhalatay arrintaasi udhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka dalka etoobiya waxaana xumaaday xiriirka guud ee u dhexeeya labada dhinaca dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal dowladda soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobey waxay ka wada hadleen xasiloonida nabadda soomaaliya iyo sidoo kale sidii nabad loogu soo dabaali lahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax jaamac ayaa la kulmay ku-xigeenka xogayaha guud ee nabadda ee qaramada midoobey jin biera lorkisa iyagoona ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sidoo kale xasiloonida soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika saalax axmed jaamac waxaa kulankaasi uu kala qeyb galay danjiraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ethoobiya cabdulaahi maxamed warfaa la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya kamaal daahir guutaale iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa shalay sidoo kale ka qeyb galay kala fadhiga toddobaatan waa kala fadhiga soddon iyo toddobaad ee shirmadaxeedka midooda afrika isagoona madashaasi ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay damaca guracan ee dowladda etoobiya dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal sodma ayaa maantay waxaa in ka badan kun qoys oo danyar ah waxaa macaawino ay u qeybisay duleedka deegaanka waa deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho wariyaheena cabdifataax muumin ilkacsi ayaa ka waramaya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa waxay maanta deegaanka karisbaaley ee duleedka magaalada muqdisho si gaara waaxda galmudug waxa ay gargaar ugu qeybisay qoys isugu jira danyar iyo kuwa deegaanadooda ugu soo barakacay colaada iyo weliba daadadka eliino tirada qoysaska gargaarkan ka faa-iideystay ayaa gaaraya ilaa iyo kun qoys waxa ayna ugu mahadceliyeen gargaarkan hay-adda soodma oo mar walba u taagan kaalmeynta shacabka soomaaliyeed qaybinta gargaarkan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka sodma sahre cali yuusuf iyo xildhibaan daahir amiin jeesow kaas oo sodma ku ammaanay sida ay ugu taagan tahay caawinta dadka jilicsan danyarta ah naafada iyo weliba kuwa barkacyaasha
xaafad ka mid ah xaafadaha garisbaalle xaafadda galmudug waxay koowaad mahadsanid guddoomiyaha waaxda iyo agaasimaha hay-adda musiibooyinka dhinaca gargaar bixinta u qaabilsan waxaan u mahad celinayaa deeqdan maanta halkan lagu bixiyey ay muxuu ahay na soo gaarsiiyeen walaalaha hay-adda sodma muxuu ahay ummadda soomaaliyeed musiibooyinka iyo dhibaatooyinka ku dhaca ka gargaaro aad baan ugu mahad celinayaa agaasimaha ama guddoomiyaha hay-adda maxamuud macalin iyo walaashay agaasimaha qaybta samafalka u qaabilsan maanta cuntadan kunka qoysa soo gaarsiiyey runtii waa wax aad iyo aad baahi weyn loogu qabo dadkan haddii aan warbixin idinka siiyo waa dadkii ka soo barakacaya gurweyne kareereed galaweyn eedubeela ama biyaha soo barakaciyaan aliniyooga soo barakacayso biyihii fatahaadihii ama colaalo hore ha ku soo barakacaan waxyaabo badan oo isbiirsada ayaa ku soo barakac oo aan sidaan oo kale dadku ugu deeqi jirin maanta maalinba baahidayna qof ay qabanaysaa maanta annagayna haysaa dadkayna ay haysaa kun qof oo tabaalaysan dad dadku ugu liitaa ayaa maanta meeshaan waxaa lagu gaarsiiyey nin walba loor qamadiah iyo iyo kiish muxuuha timida hay-addu waxay ka fog tahay marnaba waxay ka fog tahay waxa la yidhaha masuq maasuq runtii dadkan halkan meesha oo maanta wax loogu qaybinayo nin walba raashinkiisa saa ku fadhiya annagana intaan ka baxayna marka waxaan leeyahay hay-adda sodma ha la gargaaro si ay u gargaarto dadkeena aadaad umahadsantihiin agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma saare cali yuusuf ayaa waxay sheegtay in kaheed ahaan ay mar walba ka go-an tahay caawinta bulshada soomaaliyeed ay isugu darsoomeen fatahaadda iyo weliba daadadka garisbaaley waaxda koowaad xaafadda la yidhaahdo galmudug oo aan maanta ugu qaybinayno dad barakacyaala oo ka soo barakacay deegaanka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada walaweyn doonyaale iyo tuulooyinka ku hareeraysan dadkan oo hay-adda maareynta masiibooyinku maanta ay la soo gaartay macaawino ka kooban timir iyo qamadi oo looga yimid dowladaha ruushka iyo dowladda sacuudi carabiya oo loogu talagalay baahida ka jawaabista eliinada iyo daadadka dadkii ay fatahaadda waxyeeleeyeen oo ay dadkaani qayb ka yihiin mudana xildhibaan dadkan aad aragtaan waa dad baahiyo kala duwan qaba ma haystaan hoy ma haystaan ma haystaan gabaad waxa ay dul degan yihiin dad ayay dul degan yihiin marka waxaan rabnaa dadkan in hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtay deeqbixiyaasha
dhanka kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay gaareen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo si weyn lagu soo dhoweeyey waryaheena ibraahim maxamed mayow ayaa warkaan noo soo diray
wafdigan uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed uuna qayb ka ahaa la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha ayaa maanta soo gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana magaaladan ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga ee halkan durbadiiba wafdiga wasiirka arrimaha gudaha oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada waxa ay qiimayn xaaladda ka jirta degmada ay ku tageen xarumaha muhiimka ah sida isbitaalka weyn saldhigga booliiska xarunta agoonta xarumaha dowladda iyagoona socdaal lagu qiimaynaya amniga magaaladan ka jira ay ku tageen waddooyinka waaweyn ee magaaladan waxaana wafdiga oo si guud u qiimaynayay xaaladda magaaladan ay maamulka degmada afgooye iyo saraakiisha amniga ku ammaaneen nabadgelyada iyo horumarada ka jira halkan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada oo wafdigan ku soo dhoweeyey degmada ayaa uga warbixiyey xaaladda guud ee ka jirta halkan wasiirka waxaan kusoo dhoweynay degmada waxay sharaf iyo milgo noo tahay maanta inuu wasiirka noosoo soo booqdo maanta afgooye waa waxaa waaye indhihiisuu ku arkay wasiirka inay nabad tahay inaan lugeysiinay oo aan soo booqanay isbitaalkii weynaa degmada afgooye xaruntii kacaanka ee asluubta degmada afgooy iyo xaruntii maamulka degmada meelo badan soo marnay insha allah wasiirka waxaan rajeynaya inuu mar kale nagu soo noqdo oo degmada markuu arkay nabadda dowlad wanaagga maamul wanaagga degmada ka jirto markuu arkay waan ugu mahad celinaya booqashada oo nagu soo booqday degmada afgooy maanta insha allah waxaan rajeynaya wasiirka inaan geeyo deegaanada hoos yimaada degmada afgooy inaan tuso dowladda ka jirto isdhexgalka ka jiro horumarka ka jiro insha allah wasiir soo dhowow guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in degmada afgooye ay ka mid tahay degmooyinka ugu horumarsan gobolka shabeellada hoose isagoona wafdiga wasiirka halkan kusoo dhoweeyey dowladnimada mar walbaba waxay u baahan tahay in mas-uuliyiinta qaybahooda kala duwan ay korjoogteen ku sameeyaan ay la socdaan xaaladeeda deegaanada iyo wixii siyaadaha wixii hawshse u socoto iyo kormeer shaqo ayuu wasiirka marka noogu yimid maanta waxaana soo wada booqanay xarunta degmada xarunta saldhigga degmada isbitaalka guud ee degmada afgooye oo ah isbitaal aniga oo meeshaan ku dhashay ah sidoo kale waxaan soo booqanay xarunta kacaanka gabdhaha ee degmada afgooye ee ciidamada asluubta soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo marnay qeybo kala duwan ee degmada afgooye waxaana kulamo kala duwan aan la yeelanay in qaybaha kala duwan ee maamulka iyo hay-adaha amniga ee degmada afgooye waxaan rajeynaynaa insha allah wasiirka inuu warbixintiisii iyo kormeerkiisii wuxuu ka arkaa isaga uu nala wadaagi doono maanta waa maalin farxad leh waa maalin taariikha ee noqon doontaa degmada afgooye maadaama mas-uulkii ugu sarreeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkii ah uu maanta booqasho u ku yimid wasiir soo dhowow degmada afgooye kusoo dhowow deegaanada kale oo hoos yimaadana aan wada booqan doonana insha allah
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan degmada afgooye ku ammaanay horumarada amni ee ka jira magaaladan isagoona uga mahad celiyey soo dhoweynta maanta halkan loogu sameeyey afgooye roogo afgooye ciidaanku gadiysanta degmooyinkii un hamarnay mase ha aragaanay afgooye caasimadii aan dhoftaha qasabyaabaa caasimadaha ka alaasimadaad aragta maamulka kajara iyo nidaamkii isbitaaladiiyo xeradii asluubta booliiska daraawiishta ciidamadii unla kulangnay dadkii unla kulangnay dad eed aan horumarsan dadaal badan hasuubi oo ha ka shaqeeyay nabadda beledkun oo waana haddeen lankama hadno qowlahay iyo ajar ku helaayan malaskahay mana rajeeyanaya inay dadaalkan ku badan yoojaysadaan mana rajeeyanaya degmaduna inoo hogaamida degmooyinka koonfur galbeed oo idil insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaa guddoomiyaha gobolka iyo degmada iyo maamulka degmada dhammaantood iyo wanaagga iyo soo dhoweyntooda ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
yeena ibraahim maxamed mayow oo warbixintaasi inoo soo diray dhanka kalena haddii aynu eegno ehelada dad lagu laayay amase dad lagu kala dilay muqdisho iyo shabeellaha hoose ayaa cadaalad ka dalbaday dowladda federaalk soomaaliya abuukar xashar ayaa ka warramaya cadaalad ha la qeelo cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad
ehelada maxamed ibraahim nuco oo dhowaan lagu dilay deegaanka caddow dibile ee gobolka shabeellada hoose iyo maxamuud xasan cumar oo isagana lagu dilay suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya laamaha amniga iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba ka codsadeen in dhaqso ay u helaan marxuumiintaasi cadaalad odayaasha dhaqanka ah iyo waalidiinta dhalay marxuumiintaas ayaa waxa ay maanta warbaahinta kula hadleen degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen in ay si guud u codsanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan inay cadaalad ugu helaan marxuum maxamed ibraahim macow oo lagu dilay deegaanka cabdowdibile iyo marxuum maxamuud xasan cumar oo isagana lagu dilay suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho marxuumiintaas ayay sheegeen labadaba in si gardarra ah ay u dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxaana intaas ku dareen in ay maxkamadda iyo laamaha cadaaladda dalka u gudbiyeen dacwadda la xiriirta in ay cadaalad u helaan marxuumiintaas odayaashan oo halkaas ka hadlayna waxay yidhaahdeen anigoo ah nabaddoor xasan cumar calasow oo ka mida nabada daauud daa'uudaan ka koobannahay waxaana cabasho ka nahay ninka la yidhaaho cabdiqaadir maxamed yuusuf oo xidigla ah ciidankiisaa wiil iga dilay waxay iga dileen tuulada cabdidibilo afgoy ka tirsan waxaan rabaa wiilkaas cadaaladda in cadaaladda la hor keeno oo cadaalad talo waxaan mas-uul ciidankiisiyaa iga dilay waxaan marka ka codsanaynaa dowladda in ninkaas cadaaladda la hor keeno firintor firinjeero ku jira mana la duugaayo idan cadan lama la duugaayo sidaas waxaana sabab u ah hadda kahor wiilaana laka dilay waa duugnay wax daba joogana waa la waayey marka waxaan sugaynaa dowladdan cadaalad ka sugaynaa ninkaasaan cabasho ka nahay oo mataqaana ciidankiisu ninka naga dilay maha isaguna nooga dilay wasalaamu calaykum waraxmatullahi horta ninka la dilay waxaa la yidhaahdaa ninka hore oo ninkan dhalay waxaa la yidhahdaa ninkaas aabbihiisa oo dhintay maxamuud xasan cumar cadow ninkaa allow naxariisto dadkii uu ka tegey dad ka mid ahaa nala jooga oo uu ka mid yahay wiilkaanu waxaa lagu dilay si gardarra caddaan ah ayaa lagu dilay warka badidiisu waxba ma tarto annagu waxaa maxay ahayday labaduba waa naga maqan yihiin midna waa aasnay midna waa kan frenjiteerka ku jira midka hadda maaragtay frenjiteerka ku jira maahane kii kale waaya midka hadda aan ka hadlaynaa wuxuu ku dhintay maslax waxaana dilay qolada reer maslax ninka sarkaalka ah oo xukumo ciidankaasna waxaa la yidhaahdaa cabdimanaan aa la yidhaha waa ninka meesha haysta waa loo tegey akhbaara imaa doonto weli akhbaartina lagama helin ilaa iyo haddeertan waa laga sugayaa teleefoonkiisana waa waxba uu iskaga xirta markin dambe sidaas darteed waxaan rabnaa cadaalad waxaan qabasho ka nahay waxaan qabasho u nahay horta dowladda marka ugu horraysa dowladda aan qabasho u nahay madax meel ka xagaysa lama sarraysa lama salaaxo qof dowladda noo joogta ka sarraysa oo loo qabahaayo ma jirto iyadaan u qabasho haynaa iyadaa waxaana qabasho ka nahay haddii isla dowladda ilmahaara dowladda waxaa la rabaa ilmaha iyo adeegsato inay ilmo koontaroolan yihiin inay ilmo maaragta shacabka ammaangalaan yihiin waxaad u suubsantihiin shacabka inaadlaysiin mase inaad taakulaysiin inaad u suubsantihiin war dowla haddaad tihiin waxaad u suubsantihiin shacabka inaad taakulaysiin mahina in laysan maha kuma jirto xaqna ma aha war shacibkii aad layseen shacibkii aa idiin leeday beerhiisii aya loogu tagaa lagu dilaa
guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenaad kala socoteen raadiyo haddala soo warnageyntaa ciddii wararka iyagu seegaan waxay dibkaga heli karaan baraha inta kuleenahay ee raadiyo dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel